dhallinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa sameeyey doomo macmal ah kuwaasi oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka ku go-doonsan qaar ka mid a xaafadaha magaalada beledweyne ee ay saameysay fatahaada webiga shabeelle doomankan ayaa ka samaysan fuustooyin loo isticmaalay alxan halkii doon ayaa qaadi karto shan ruux xasan maracda abi oo keenay fikraddan lagu sameeyey doomanka ayaa raadiyow beerula ugu waramay ujeedka shaqadan ay u qabteen howlahan aan bilaabay waxay igu dhalatay markii aan arkay fatahaada webiga oo sameeyey biyihii xaafadihii ma aragtay ay ku fideen dad badanoo waxaa arkay ku dhibaateysan hadday noqon lahayd caruurtii ama xoolihii ama dadkii wixii markaasi ay guulan lahaayeen oo ay ku seexanayeen in culeys badan oo ka jira qaabkii oo lasoo bixi lahayn sidaas daraaddeed ayaa waxaan hindisay in aan farsamadaani aan isticmaalo si dadka ma aragtay aan ugu caawino
waayahay waxaa warbixin iga siisaa sida hadda aada u sameyso doomahan iyo waxyaabaha aada isticmaasho waxaan isticmaalaa oo aan ka sameeyaa fuustooyinka shidaalka lagu keeno iyo biro ayaan isku dhejiyaa waxaan u sameeyaa sagxad meel ma aragtay la saaro alaabto sidoo kaleento qaarkood waxaan u sameeyaa meel ay caruurta ay qabsadaan oo kaleento ama heego si ay dadka ay garan karaanbo sidaasaan u sameeyaa
waayahay ma jiraan doomo ilaa iyo hadda la isticmaalo oo adi aada farsamaysa waa mahadsan tahay way jiraan dooman aan sameeyo oo la isticmaalay mana ahan markii ugu horeysay fatahaaddan oo keliya dhowr fatahaad oo aan soo dhaafnay sidaasoo kaleenta ayaan u sameeyey oo ilaa haddeeraa la isticmaalaa waxaa ka mid ah galbeedka beledweyne kuwa maaragta raashiinka lagu bixiyo sidoo kaleento caruurta dadka baadiyaha aada kaleento lagu bixiyo sidoo kaleento waxa xagga ka imaanayo oo khudaarta iyo lagu soo gudbiyo ayaa ka mid ah kuwa aan sameeyey qaar ka mid ah bulshada beledweyne ayaa bogaadiyey dhallinyarada sameeyey doomanka oo muhiim u ah dadka ku go-doonsan xaafadaha beledweyne waxaan rabaa halkaan inaan bogaadin uu jeediyo dhalinyaro u istaagtay inay inay daboolaan baahiyo ka jira magaalada dhallinyaro ayaa waxa ay sameeyeen dooman macmal ah oo gacan ku samaysa taasoo ay ugu tiragaleen inay kusoo bixiyaan dadka ku go-doonsan xaafadaha dhexdooda ama ay ku bixiyaan dadka raashiinkii agabkii ay ku noolaan lahaayeen ay ugu bixiyaan biyaha dhexdooda runtii dhallinyaradaas waxay mudan yihiin bogaadin iyo garab istaag maxaan ka mid ahay bulshada beledweyne runtii maxaa aada u bogaadinayaa dhallinyaro sameeyey doomanka macmalka waa wax loo baahnaa dad badan aada isticmaalo waxaa loo isticmaalaa meelaha biyaha badan ay ku jiraan waxay ku soo aadeen xilli loo baahnaayahay dhallinyaro kale maxaa loo baahan yahay inay ku daydaan waa dhallinyaro aada u wanaagsan xirfad fiican keeni dadka ay u baahnaayeen sababtoo ah dad badan aada maxaa ku go-saman xaafadaha qaarkood dhallinyarada beledweyne ayaa wada dadaalo ay ugu qayb qaadanayaan sidii loo samato bixin lahaa dadka ay saameysay fatahaadda webiga shabeelle gaar ahaan haweenka caruurta iyo waayeelka aan mari karin biyaha